أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobada aan idinkugu heenana waxaa ka mid ah dagaalka bariga dhexe ayaa socda maalintii toddobaad iyadoona iiraan maraykanka iyo yuhuuddu ay isku adeegsanayaan gantaalla culus mu'asasada alkataayib ayaa baahisay xalqada koowaad muuqaalo lagu soo bandhigayo muxaadaraad diini ah inka badan boqol iyo soddon askari oo itoobiyan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya wilaayada jubbada hoose ayaa xaflad soo dhoweyn ah u samaysay ardayda macadka qurduba ee ka qayb galay muqayimkii tacliimiga ah ee uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliimta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday baratay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan
أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
waa doornimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiiyo dhan dagaalka bariga dhexe ayaa socda maalintii toddobaad iyadoona iiraan maraykanka iyo yuhuuddu ay isku adeegsanayaan gantaalla culus maalintii toddobaad waxaa si xiriir ah u socda dagaalka culus ee u dhexeeya dowladda shiicada iiraan iyo dowladda saliibiyadda maraykanka iyo maamulka sahayanada yuhuudda waxayna dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan gantaalla culus maanta waxay iiraan gantaallo ku garaacday saldhigyada maraykanka ee sacuudi carabiya ciraaq imaaraadka carabta iyo dalka baxreyn waxayna sidoo kale duqaymo burbur xooggan ah ka geysatay dowladda iiraan magaalada talaabiib iyo dhulka kale ee yuhuudda xoogga lagu dejiyey dhanka kale diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyo yuhuudda ayaa iyaguna maanta duqayman xooggan ka geystay gudaha dalka iiraan oo ay ugu horreyso magaalada caasimadda ee tehraan mu'asasada alkataayib ayaa baahisay xalqada koowaad muuqaalo lagu soo bandhigayo muxaadaraad diini ah xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya
بسم الله الرحمن الرحيم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
mu'asasada alkataa'ib ayaa bilowday baahinta muxaadaraad taxano ah oo horey ay u jeediyeen qaar ka mida mujaahidiinta kuwaasoo xambaarsanaa dardaaranna iyo kelimaad dhexalgal ah oo ay u reebeen ummadda muslimka ah si guud si gaar ah ummadda soomaaliyeed qeybta koowaad ee muxaadaraadkan waxaa lagu soo qaadanayaa muxaadaro ciwaankeedu yahay watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri oo uu horay u jeediyey sheekh maxamed dulyadeen taqabalahullaah muxaadaradan ay baahisay alkataa'ib ee horay uu u duubay allaha ka aqbalay sheekh dulyadeen ayaa la daawan karaa wax ku dhow afar iyo toban daqiiqo waxayna xambaarsan tahay macluumaad ballaaran yaquulu allahu jala fii culah wadakir faina adikra tanfacu lmu'miniin wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun khiyaaray horta marka koowaad waxaan rabay inaan dardaaran yar oo kooban inaan dadka mujaahidiinta si guud caam ahaan si gaarna mujaahidiintan ama dhallinyaradan soomaalida ah inaan gaarsiiyo fariinta ilahay waxaan ka rajeynaya aniga naftaydana inuu ilaahay ugu anfaco subxaanahu wa tacaala walaalada muslimiinta mujaahidiinta ee gaar ahaan soomaaliya ku noole cadowga isu bahaystayna inuu ilaahay ku anfaco subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanayaa kelimadan ikhlaas inuu ka yeelo waxaan kaloo rabbi weydiinayaa subxaanahu wa tacaala inuu ka yeelo mu'ahira fii quluubi saamiciin kelimo lagu intifaaco oo in badanna taahiiriso dadka in ilaahay ka yeelaan rajaynaya subxaanahu wa tacaala kelimadu marka waxaan rabaa maadaama annagu aynu nahay dad mujaahidiin ah halkan u socnona waa qimatu lqimam wey qiimooyin badan baa jira annaga marka meeshaan u soconno inaan ku fariisanno fuulno waa qimatu lqimam nabigana wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dirwatu sanaami alislaami aljihaadu fii sabiili illah meesha marka la raba in lagu fadhiisto waa dirwada kore wey halka korea lagu fadhiisanaya dirwada waxay u baahan tahay as-aas weynoo la dhigo dhagax weynoo loo dhigo salka si ay iyada u sugnaato ayay u baahan tahay qofka ku fadhiisanaya ugu sugnaado waxay u baahan tahay sullam ama jaraanjarooyin lagu fulay u baahan tahay ilan meesha waa buur dheer buurtaa marka meel la qabsado iyo meel cagta la saarto ma laha waxaana la rabaa dhakada kore in lagaga fadhiisto iyadoo marka waxay u baahan tahay si ay u sugnaato saldhig in loo sameeyo weyn dhinacyadana in laga saarto marka jaraanjaro lagaga fuulo waxaan markaa ola golleeyahay arrintaasu qimatulqimam waa jihaadkii nabigana uu tilmaamay dirwatu sanaami alislaam waxa gundhigga looga dhigayana waa ikhlaaskii jaraanjarooyinkan intii la soo qaado la saarsaaranayo lagu fuulayana afar qodob wey wax uu shiiqu ku dheeraaday jihaadka in lagu sabro oo ikhlaas lala yimaado isagoona tilmaamay in lala yimaado afar qodob oo muhiim ah oo jihaadka uu ku soconayo kuwaas oo kale ah kow taqwada iyo cabsida alleh labo yaqiinta saddex tawakalka iyo tala saarashada alleh afar sabarka iyo ikhlaaska oo ah halka uu camalka ku taagan yahay
qodobka koobaad waa taqwada qodobka labaad waa yaqiinta qodobka saddexaad waa tawakulka qodobka afraadna waxaa weeyaan sabarka wey afartaa qodob altaqwa waalyaqiinu waaltawakulu waalsabru afartaa qodob waa jaraanjaro weeye inta dhinacyaha laga dhigo buurka lagu fuuli lahay wey oo kor loogu fuuli lahay ikhlaaskina waa gundhigii iyo salkii wixii lagu joojin lahay wey dhakada kore oo qimatulqimam aan ku tilmaamnayna waa jihaadka fii sabiili illahi caza wajal waa dirwatu sanaami alislaam qodobka yaraan rabo marka soddon daqiiqa haddii ilaahay ii qadaro subxaanahu wa tacaala inaan aayado qur'aanna isu geegeeyo waa sabarka weeye dadkan u dardaarmayna si gaar ahaan waa dhallinyarada mujaahidiinta dhallinyarada aniga hadda da'dan ku jiro adeer ma ahe awow baan u joogaa awowahana hadde caruurtiisa dardaaranka uu siinayo waxaan isleeyahay ma khaldayo inta badan maadaama cadow badan oo tiro badan waddankeenna uu ku soo duulay dagaalkana uu daba dheeri yahay waxaan aad u jeclaystay oon ku taahay in badan oo maantana ilahay ii qadaray subxaanahu wa tacaala farriintaas yarta ah inay iga gaadho dhallinyaradan aan adeerka u ahay intooda badanna awow aan u ahay dagaalku wuxuu u baahan yahay wax daba dheer weeye marka nafis dheer buu u baahan yahay hadda maanta dagaalka waxaa ku guulaysanaya hadba ciddii nafis dheer bixiso ciddaasa dagaalka ku guulaysanaysa aragtidayda marka aayado dhowr ah oo afar mawduuc saan ku talagalay haddii ilah yidhi subxaanahu wa tacaala mawduuca koobaad afar aayadoodan siinayaa oo sharxahaya mawduuca labaad ee ku xigo saddex aayadoodan sharxahaya ka saddexaad ee ku xigana saddexaan ku sharxahaya ka afraad ee u dambeeyana afar aayadoodan ku sharxaya haddii ilah yidhi subxaanahu wa tacaala marka aayadaha qur-aanka ila dhegaysta wixii gafaano xaggayga unbuu ka ahaaday iyo shaytaan wixii ansaxana ilahay xaggiisu ka ahaaday subxaanahu wa tacaala muxaadaradan ayaa hordhac u ah sidaan horey u sheegnay muxaadaraad taxana ah oo uu baahin doona kanaalka alkataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsaned abu xasaan in ka badan boqol iyo soddon askari oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa maleeshiyaadka jabhadda maxaarada faano ayaa ku dhawaaqay in boqol soddon iyo laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ay ku dileen aagga jawiga gobolka goojam ee deegaanka maxaarada ee dalka etoobiya howlgalkan ayaa jabhaddu sheegtay in isniintii lasoo dhaafay ee isbuucan uu ka dhacay magaalo lagu magacaabo kumbar kaasoo ay xustay in si wadajir ah ay u fuliyeen saddex guto oo ka tirsan maleeshiyaadka faano waxay kale oo kooxda faano ay shaacisay in gacanta ay ku dhigeen soddon iyo laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda iyo weliba hu fara badan wargeeska burkiina ayaa baahiyey sawirro muujinaya ciidanka la sheegay in nolosha lagu qabtay iyo weliba saaladda militari ee dagaalkan ay ku qabsatay jabhadda faano ciidanka maamulka abiy axmed ayaa la sheegay inay fuliyeen duqeymo dhinaca cirka ah kuwaas oo la beegsaday dad rayid ah oo ku sugan shawuura oo dhacdo bartamaha goondar halkaas oo ay ku dhinteen saddex qof oo rayid ah howlgalkan lagu gumaaday ciidanka etoobiya ayaa bannaanka keenay xaaladda kasii daraysa ee ka aroorsan gudaha waddankaasi iyo sida loo wiiqay ciidanka xabashada etoobiya maadsanid marwaan wilaayada jubbada hoose ayaa xaflad soo dhoweyn ah u samaysay ardayda macadka qurduba ee ka qayb galay muqayimkii tacliimiga ah ee uu soo qabanqaabiyey maktabka darabiyada iyo tacliimta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kulankan oo ahaa afur wadareed lagu soo dhoweynayey ardayda macadka qurduba ee degmada jamaame kuwaas oo dhowaan ka soo qayb galay mukhayamkii tacliimiga ahaa ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku qabtay degmada jilib ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose u samaysay ardayda macadkaasi ujeedka kulankan ayaa ahaa in dhallinyaradaasi lagu dardargeliyo sii wadashada heerkooda waxbarasho si ay u noqdaan jiilka berri hoggaamin lahaa ummadda waxaana la siiyey talooyin wax ku ool ah qaar ka mid ah ardayda macadka qurduba ee degmada jamaameh ee ka soo qayb galay afur wadareedkii wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee u samaysay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus magacii cabdishakuur saale cabdi waan ku dhowahay idaacadda islaamiga ee andalus cabdishakuurow bal magacaaga waa noo sheegtay meeshaa ka imaatay iyo madarasada ka socotay waxaan ka imid wilaayada jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame waxaan ka socdaa macadka qurduba الدراسات الإسلامية أنت نحن نقول كني دورة أنا نقول كني المخيم الثاني لدورة الثاني حدنا وقسم مخيم كي ونصور ماذي حدنا ولاية جبل هوسي أضيال كذا أيامل مناسبة أهل وسود بيعاو ماشي أيان جوجنا هذا ماشي أيان كبد عنتاني سوفي عن أيان وسود بي آدي آدي وماسيهين waan ku dhowahay idaacadda islaamiga andalus wayna mahadsan yihiin maanta ay siiyeen fursad aan uga hadlo munaasabad noola sameeyey iyo muqayamkii annagoo noola soo dhameeyey soo dhaweyn ballaaran noola sameeyey farxad awgeed ayaan la hadli la ahay magacayda waa zakariya abdiqaadir cumar waan ku dhowahay idaacadda islaamiga andalus
ka ardayda macadka qurduba ahaan ka waran maanta caawa soo dhaweynta halkan ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose idiin samaysay
soo dhaweyntan waa inoogu samaysay wilaayada islaamiga jubbada hoose waa arrin wanaagsan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin maasha allah farxad weyn ay naga dhigan tahay oo maadaama dadka qaar aysan helin fursaddan camal aad ayaan u mahadcelinayna dadkasaan oo noo soo dhaweeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis oo isagu munaasabadan soo abaabulay ayaa la dardaarmay ardayda macadka jamaameh ee ka soo noqday mukhayimkii tacliimiga ahaa ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qof kastaoo cilmi leh qof ka cilmi badan ma jira sooma qof kasta meel baa jooga marka ku dadaala inaad noqotaan caalimiinta ummadda noqotaan ku dadaala inaad noqotaan macallimiintii mustaqbalka ummaddan wax baran lahayday ummaddan bedelo lahayday in ilaahay idinka dhago ku dadaala hami oo sara la imaada hami sara la imaada hamiga ha noqdo hami qaali ha noqdo ku fakara in meelo fogfog aad maanta ka noqotaan macallimiin ku noqotaan meelo fog aad ka noqotaan ducaad ku noqotaan meelo fog aad ka noqotaan dadkii dadka bedela ka noqotaan ku fakara jazaakum allahu khayran ilahina idin barakeeyo afur wadareedkan ay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose u samaysay ardayda macadka qurduba ee degmada jamaame ayaa ku soo aadaya xilli degmadaasi ay dhowr jeer cadowga ka fuliyeen weeraro fulaynimo ah kuwaas oo madaafiic u qaybiyey xaafadaha degmada balse tani waxay ka dhigan tahay in waxbarashada aasaasiga ah ee degmadaasi ay weli socoto islamarkaasina dadka magaaladaasi ay noloshooda u wataan si cabsi la'aan ah munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday baratay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya munaasabadan oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay soddon arday oo dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa waxay ka dhacday deegaanka booco ee hoos taga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ardayda dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ee shahaadooyinka la guddoonsiiyey ayaa kala dhigta markaska khadiija bintu khuweylad iyo rowdada caynul islaam oo labaduba ku yaalaan deegaanka booco ugu horreyn ardayda soddonka ah ee xafladdii qalinjabintooda loo fadhiyey ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyaad si weyn u soo jiitay marti sharafkii xafladda ka soo qayb gashay بنات العلم قد سهروا لأعلى المجد نعطيكم فبوركتم وبوركتم عطاء من أياديكم نحييكم ونشتاق وبالأفراح نهديكم حديث القلب ما زال حديث القلب ما زال يرددها ويحييكم وفي عين الإسلام نحيا رضا الرحمن يغشيكم أتيناكم على شوق ونرجو الله يبقيكم نسيم الود والذكرى وطيب العطر نسقيكم فضت العيون بفرحة لوجوهكم وحفلكم فمبارك فمبارك فمبارك فمبارك لقضائكم وحفظكم لكلام رب المالك لكلام رب المالك بعد حمد الله تبارك وتعالى waxaan u mahadcelinayaa marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladeenna dhammaantiin waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayra aljazaa wa axsana allahu ilaykum waad ku mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen xafladeenna waanan idinkaga mahadcelinaynaa waanan ku faraxsanahay
كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان التجويد وما هي أركان التجويد أربعة معرفة مخارج الحروف معرفة صفات الحروف معرفة ما يتجدد به من الأحكام عند تركيب الحروف رياضة اللسان والمداومة عليه متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول من عام الفيل وأين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة المكرمة اذكر كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka booco oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka waxbarashada ee deegaanka ka muuqda iyo juhdiga ballaaran ee uu bixinayo maktabka dacwada wilaayada hiiraan waxaan kaloo mahad celinaynaa ardaydii maanta halkan ku wada fiirsanaynay oo maaragtahay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku akhrinaysay kana qalin jebinaysayna waan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa macallimiintii juhdiga bixisay oo u dhawar adeegta xaqiiqatan oo intaan oo juhdiga ku bixisay guryahoodii uga soo tafaruqday intaana maanta soo gaarsiisay ardaydaas qalin jebinaysa iyagana waa mahad celinaynaa waxaa kaloo mahad celinaynaa waalidiintii oo iyagana xaqiiqatan ilmahaas gadaal ka soo tabantaabayay oo maxay ahaatay dugsigaas iyo nidaamkooda gadaal ka ogaanayay iyagana waa mahad celinaynaa awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale iskugu kayn keenay xafladdan ee wanaagga iyo sharafta badan ee lagu weynaynayo diintii allah subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey allahaas ayaan awalan u mahad celinaya xafladdan oo ka dhacayso degmada booco ee muxaafadada beledweyne ka dhacayso allah subxaanahu wa tacaalana nagu siiyey amni iyo bashbashii barwaaqo iyo caafimaad allahaas ayaan u mahad celinayna waxaan kaloon u mahad celinayaa macallimiintii ardadan soo saartay ee juhdiga ku bixiday oo ardadaas oo ah dumar ah ilaahay baa ku mahadsan ayagana waafajiyey inay wax bartaan ummaddana ay wax gaarsiiyaan allah ayaan ugu mahad celinaynaa ayagana ha u mahad celiyaana allah ardadaasoo iskugu jiro wiilal iyo gabdho iyo dumar waaweyn ayagoo ka soo kala yimiday markiska khadiija ibnu khuwayla iyo madarasada roodatul caynul islaam maanta waxaan arkaynaa inay maanta alkitaaba walqiraaca ay arday tiradoodii la ay sodomeeye gaarayaan ay ka soo qalin jibiyeen maantana lagu siinayo shahaadooyin waa falilaahi alxamdu mahaddaas allah subxaanah wa tacaala ayaa iskale annagana ina ka soo qayb galnana waafajiyey deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan waxaa ka furan maraakiis iyo madaaris lagu barto culuumta shareecada kuwaas oo hoostaga makaatiibta dacwada iyo midka tacliinta ee wilaayada hiiraan mahadsanid cabdiqani warbixintaasna waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh